dad badan oo ka faallooda arrimaha ukraine iyo ruushka ayaa aaminsan in deegaanadaasi uu ka socdo dagaal qabow oo u dhexeeya neeto iyo ruushka waxaa isa soo taraya xiisadda ka soo aloosantay ee deegaanadaasi toddobaadyadii ugu dambeeyey iyadoo ukraine ka qaylisay ciidamo ay sheegeen inuu ruushku kusoo daabulayo xuduudda labada dhinac angela merkel ayaa dalbatay inuu ruushku ciidamadaasi joojiyo si xaaladda loo dejiyo kadib markii ay telefoonka kula hadashay madaxweynaha ruushka putin dowladda ruushka ayaa sheegtay inay ukraine xiisada bilowday iyadaoo dhaqdhaqaaqyo ka samaysay deegaanadaasi telefoonkan ay labada mas-uul ka wada hadleen ayaa imanayay kadib markii uu madaxweynaha ukraine toddobaadkan u dhoofay aagga hore ay ciidamadiisu ku sugan yihiin ee gobolka dombas madaxweynaha ukraine ayaa bilowgii toddobaadkan ka codsaday in neeto ay u ogolaato inay ku beeraan barnaamijka milatariga nato dariiqaasina uu yahay ka keliya ee lagu soo afjari karo xiisada gobolkaasi waa maxay haddaba deegaankan ay jabhadda uu ruushku taageero iyo ukraine isku haystaan su-aashaasi ayaan weydiiyey maxamed carab asabuub oo ah wariye madax bannaan oo degan magaalada kiyef ee dalka ukraine ka socda cabdixaafidow gobolkaasi dombos waa dhaqdhaqaaqyo iyo xiisado dagaal oo ka aloosan labada gobol ee lohaneski iyo doneski kuwaasi oo dhaca bariga ukraine oo xudun ah xuduudka u dhexeeya labada wadan ee ukraine iyo ruushka cabdixaafidow wixii ka dambeeyey laba kun iyo afar iyo tobankii wakhti ku beegan oo ay socdeen mudaharaado iyo kacdoonada isbedel doonka ayuu bilaabmay kacdoonkani iyo goonigoosadkani kooxo isbedel doon ah ayaa ku dhawaaqay goonigoosadkan kuwaasi oo kasoo horjeeday dowladda ukraine waxayna gacan iyo taageero ay ka heleen dowladda ruushka waxaa labadaasi gobol ee doneski lohaneski ay ku dhawaaqeen gobolka hadda loo yaqaano dombas ruushkana ayaa ka faa-iideystay arrimahaasi waxaanuu bilaabay olole siyaasadeed oo uu ku taageeroo taageero milatari ku siinayo jabhadaasi ku sugan gobolkaasi dombos ee bariga ukraine madaxweynaha ukraine salanski ayaa ruushka ku eedeeyey in uu muruqiisa milatari soo taxay xuduudda ruushkuna hore ayuu u sheegay inaanay ciidamadiisu khatar ku ahayn ukraine ayna goobahaasi ku sugnaan doonaan inta ay moscow u aragto muhiim waxaa jira xidhiir soo jireen ah oo ay lahaan jireen ruushka iyo ukraine waa kan mar kale maxamed carab asabuub ka cabdixaafidow soo jireen ee ka dhexeeya ukraine iyo ruushku waa mid qoto dheer oo ku salaysan taariikh mug weyn waxaa u dhexeeyey taariikh dhaqandhaqaale oo qoto dheer waxa ay ka wada tirsanaayeen walaal dalweynihii laysku odhan jiray midowgii soviyeti waxaa ka dhexaysay luqad iyo lacag waxaa sidoo kale ka dhexaysay dhaqan iyo dhalasho oo ay labada muxuaha dad ee ku kala dhaqan labada dal ay wadaagaan ilaa haatanna ay wadaagaan ruushka ayaa dhaqdhaqaaqyo milatari oo uu ku sheegay inay ku tijaabinayaan ilaa heerka ciidamadoodu diyaarka u yihiin halkaasi ka bilaabay haddiiba loo baahday inay howlgallo milatari fuliyaan waxaa soo baxaya warar kale oo sheegaya inay saraakiil ruush ahi sheegeen inay soo dhowdahay xilligii ay u dhammaan lahayd ee ukraine waxaa laga cabsi qabaa in xaalad dagaal oo weyne ay ka aloosanto gobolkaasi ruushka ayaa sheegay in xaalad kasta oo dhacda ay difaaci doonaan dadkooda ku nool gobolkaasi cabdixaafid cawil ismaaciil v o a london